Roob xooggan oo ka da'ay magaalada Banana ayaa saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga suuqa khudaarta ee Beledweyne. Meelaha ugu muhiimsan ee suuqa ayaa waxaa fadhiya biyo iyo diiqo kuwaasi oo caqabad ku noqday isticmaalka gaadiidka waxaana ka dhalan kara cudurro kala duwan. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa khudaarta ee ku yaala xaafadda Buundweyn ayaa ka waramaya dhibaatada haysata iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Aniga waxaan ka ganacsadaa khudaar sida oo dhahay baradhadoo kale sida ay tahay basashoo kale cagaarkan barbarooniga basbaaska waxaasaan ka ganacsadaa wixiina dhiiqaan ka gadan waaye iyo wasaq iyo dac aan ka gadan waaye sida ooga dhaqso badan haynaa gargaarka waxaan ka codsanaynaa inay noo soo diraan dad islaame oo noo gargaara oo jidka islaame noo saara oo waddadaan iidisaan ay tahay naga hagaajii inay noo soo diraanan ka codsanaynaa haddaad aad dad islaam ee islaam oo u gargaari jira haddaad leedihiinna dacdiina fadhiya iyo wasaqdiina iyo qurinkiinana cuduraa nagu dhici rabo weliba markaa xanuunsano waa noo gargaaraysinoo sida daacuunkoo kale haddou dilaaca sida xanuunka iyada kaleento sanuunta laga qaado adig wasaqdoo kaleento dacdaas laga qaado waa noo gargaari leedan urkaasaan dhex fadhinaa urkaas inaa naga gargaartiinoo oo waddadaas oo noo furtiinoo gaariyadii noo soo maraayo waa naga wareegteen baabuurtii noo soo galaayo nooma soo galaan qudaar nooma timaado waxaan jecelnahay inaa meeshaan jaay naaga shubtiin oo noo gargaartiin walaalayaalow ninkii noo soo gargaaran ilaahay oo u gargaaro oo laami oo noo saaro waddadaas dabageed ilaa ay ka gasho calasaalax ay doonta ay ka geyso haddaa laamina loo saaro oo waddooyinkana laga hagaajiyo waa jeclaan lahayn ganacsigaa nagu xum meelaan fadhiisana male meelaan wax ku qabsana male kartoon kuma xiro karna wax kuma goobaysan karna isku kor silaxsanna waxaan ka ganacsadaa yaanyada ansalaatada salalka barbarooni haddaa helo kabsar haddaa helo waxyaabahaas adag bocor bocor wax kaleentoon ka ganacsan oo male ganacsi yar yar waa adag dadalnee askanaha
maadaama aad ka mid tahay haweenka ganacsiyada yararka kule suuqa dabageed maadaama haddana lagu jiro xilli roobaadkii bal ka waran suuqan caqabado ma kala kulantay xagga dhiiqada ah caqabado weyn meelaan wax ku shubanno iyo meelaan wax ku gadanabow ma leh saasaan u taaginnahay haddaan tanagayahay soo qaadanay istaaggaa meeshay burca aan saas oogu jubanayna dhiiqadii wasaqdii kusii dhacay oo waxyaabo bugteeri keenaya lagala kulmi karo oon faraha la galno waxyaaba weyn a meeshaan aan kala kulannay xiliyaha roobka aawadeed alxamdulilah wuxuu ilaahay keenina mahad waa waxaan rabi lahayn ina meeshaan jaynaa lagu shubo oo wadan laami oo nadiif noo lagu sameeyo meelaan aan ku ganacsanno oo xataa bannaankaasaan iska fadhinaa qoraxda xataa meelaan ku ganacsanno oo noolagu noola dhiso oo lacag la-aan oo kiro la-aan aan rabi lahayn hadda sidii la raba ilaaha laga helaayo
ganacsatada suuqa khudaarta ayaa xilli roobaad kasta dhibaato kala kulma biyaha iyo dhiiqada fadhiista goobaha ay ku ganacsadaan